saraakiishan soo goostay iyo ciidamada la socda oo uu hogaaminayo taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta maamulka hargeysa ee gobolka sool faarax maxamed warsame waxaa xarunta ciidanka asluubta dowlada puntland ee magaalada garowe kusoo dhoweeyey taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta dowlada puntland iyo saraakiil kale taliyahan hogaaminayay ciidamadan soo goostay iyo saraakiisha kale ee la socda oo warbaahinta la hadlay waxa ay ka warbixiyeen sababaha ku dhaliyey inay isaga soo tagaan ka hoos shaqaynta maamulkaasi waxayna tilmaameen inay aqbali waayeen dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo shacabka ku nool gobolka sool iyo deegaanada kale ee gacanta ugu jira maamulkaasi waanu adkaysan weynay waanu ka nimi anigoo ah dhamme faarax maxamuud warsameeye xidigle cabdulaahi faarax maxamuud oo halkan iminka jooga waxaanu ku soo biirray gobolada ee dowladda walaalaha aanu nahay ee dowladdeedii ah puntland sidaa daraaddeed baanu u nimi haddana aanu kala qaybgelaynaa halganka xoraynta gobolada sool iyo sanaaga iyo ceeryada cayn waxaan kaloo u sheegayaa dadkii dhallinyaradii lagu leynayay laamiga la jiidayey ee guuta toddobaad ku tashada ku farxa si degdega baanu idinka xorayn doonaa cadowga waxashkaa ee jiidaya gabdhaha leynaya laamiga ku leynaya si degdegaanu idinka xorayn doonaa ku tashada sidaa ku bishaaraysa xidigle cabdilaahi faare maxamuud warsame oo ka tirsanaa ciidamada asluubta gobolka sool waxaan uga soo baxay oo u dulqaadan waayey xumaanta iyo foolxumada iyo dilka lagula dhaqmayo shacabka reer sool markaa kadib waxaan u soo goostay ciidanka puntlandta oo ka xoreynaya ciidamada jagaanta gobolka sool kuwaasoo aanu la garab istaagno inaanu kala xoreyno oo aanu dalkayga iyo dadkayga ka xoreysanno
taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta dowladda puntland jenaraal cabdulaahi cismaan oo si weyn u soo dhoweeyey saraakiishan ayaa sheegay inay dowladda puntland soo dhoweynayso cid walba oo isaga soo tagta maamulka taagta daran ee somalilan islamarkaana qayb ka noqon doonta dadaalada lagu xoreyn doono deegaanada gacanta ugu jira maamulkaasi maanta ay taariikhdu tahay sagaaliyo tobankii bishii toddobaad labakunsideediyo toban waxaanu halka ku soo dhowaynaynaa saraakiil ka tirsanaan jirtay ciidanka asluubta ee taliska muxuu ahaayey soomaalidiidka ee hargeysa oo ku soo biiray ciidanka asluubta soomaaliyeed ee puntland saraakiishaasoo garatay muxuu ahaayey inay ku biiraan dalkooda iyo dadkooda kana tagaan soomaalidiidka waxay kaloo saraakiishaas yaqiinsadeen ama garwaaqsadeen taliska soomaalidiidka dhibaatada ballaadhan ee uu ku hayo gobolada sool iyo sanaag ee ku saabsan ku-xadgudubta xuquuqda bini'aadanka xoog usoogashada lacag ku muquuninta xabad ku muquuninta sidaa aawadeed waxaanu idin leenahay ninka la yidhaaho faarax maxamuud warsame maxamuud iyo ninka la yidhaaho cabdulaahi faarax maxamuud warsame soo dhowaada dalkiinnii baad timaadeen dadkiinnii baad u timaadeen dad soomaalidnimada ogol baad u timaadeen